بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم wraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka caalamulyoom qodobada maanta oo khamiisa taariikhun ku beegan tahay soddonka bisha barakeysan ee ramadaan sannada kun afar boqol toddobayo afartan hijri aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah halkee ay maraysa xiisada ka taagan beriga dhexe xilli dagaalka iiraan maraykanka iyo yuhuudda uu galay maalinkii labaatanaad oo xidhiira ciidanka yuhuudda oo ku dhawaaqay inuu burburiyey lix ka mid ah maraakiibta dagaalka ee dowladda iiraan qaraxyo xoogan oo weli laga soo sheegayo gudaha deegaanada ay xoogga ku haystaan yuhuudda iyo iiraan oo eedeymo kala kulmaysa waddamada khaliijka waxaad maqli doontaan xaaladihii u dambeeyey xiisada ka aloosan gudaha mandiqada loo bixiya bariga dhexe xalqada sagaali tobnaad ee taxanaha asiira nabawiya duruusan oo cibarna inta barnaamijka uu socda aad maqli doontaan ee waa mar kaliyo barnaamijka caalamulyowm الشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها
waa hagaag soo dhowaada dhegaystayaal xilli ay cirkas kusii shareerayso xiisada ka taagan bariga dhexe dagaalka dowladda iiraan kala dhexeeya yuhuudda ee maraykanka ayaa maraya halkii ugu adkayd haddaba wararkii ugu dambeeyey xaalada gobolka iyo duqeymaha isku adeegsanayaan iiraan iyo yuhuudda waxaan wax ka weydiinay oo sida uula socday walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaah xaaris aad baad u mahadsan tahay n waa uu labaatan maalin jirsaday dagaalka u dhexeeya iiraan oo dhinaca ah iyo maamulka gumeystaha yuhuudda iyo maraykanka oo isku duuban waxaa saacadihii lasoo dhaafay dhulka sahaynadu ay ixtiraalka ku haystaan si isdabajoog ah ugu hoobanaya gantaalada ka imanaya dhanka ururka isugu yeera xisbullah iyo dowladda iiraan waxaana wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka sahaynada sida talaabiib iyo kuba kale lagu arkayey burbur xoogan oo soo gaaraya dhismayaal fara badan sahaynaduna waxay weli halkooda kasii wadaan in si aad ah ay u xakameeyaan warbaahinta qeybaheeda kala duwan si bannaanka aysan u iman khasaaraha rasmiga ah ee kasoo gaaraya sawaariikhda ay soo ganaysa iiraan iyo ururka ay taageerta ee isugu yara xisbullah dhanka kale waxay dowladda iiraan habeennimadii xalay wadamada khaliijka qaar ka mid ah ku qaaday weeraro lagu tilmaamayo enxaritho in jiho kale ay u jeedin doonaan gebi ahaanba dagaalka waxaa xusid mudan in xukuumadda tehraan ay habeennimadii xalay beegsatay magaalada raas lafaan oo ah goobta ugu muhiimsan ee dhaqaalaha waddanka qatar islamarkaana lagu magacaaboba magaalada warshadaha gaaska ciriinka ah ee waddanka qatar waxaa la arkayay saacadihii ugu horreeyey ee weerarkan olol xoogan oo ka baxaya magaaladan iyo warshadaha muhiimka ah ee ku yaala halkaas tani waxay caro deg deg ah ka dhalisay waddamada khaliijka si gaar ahaaneyd xukuumadda dawxa oo si aad ah uga caraysan tallaabada iiraan ay qaaday ayaa waxa ay soo saartay war deg deg ah oo ay ku ceyrinayso saraakiisha milatari iyo kuba amniga ee ku sugan safaaradda iiraan ee gudaha waddanka qatar tani waxay durbadiiba xaarithu muujisay in arrintu ay ka gudubtay weeraro caadi ah oo milatari oo iiraan ay ka fulinaysa gudaha waddamada khaliijka waxaana hadda muuqata in iiraan ay si toos ah ugu aargudayso xarumahadii tamarta ee ay sahaynadu beegsanayeen maalmihii lasoo dhaafay beegsigan warshadaha qatar ee gaaska ciriinka ah loo geystay waxaa lagu waramayaa in uu ka dhigan yahay tallaabo qaraar oo caalamka uusan mahadin doonin maadaama xaruntan ay halbowlo u tahay dalal fara badan oo caalamka ku yaala hakad ku yimaadana ay ka dhigan tahay in sicirka shidaalka dunida uu cirka sii geli doono markii xukuumadda qatar ay kasoo baxday war-saxaafadeedkan ay ku cerisay saraakiisha milatari iyo xubnihii kale ee ku sugnaa safaaraddii ku tiilay dawxa waxay tehraan dhankeeda soo saartay hadal u muuqday in ay ugu aargudaysay tallaabadaas beegsigii muddooyinkii lasoo dhaafay ku socday xarumaheeda tamarta gunaanadkii madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isagana barqinimadii mar uu ka hadlayey beegsiga ay iiraan warshadahan muhiimka ah ee qatar ku yaala ay u geysatay waxa uu yidhi hadal u dhignaa maamulka gumeystaha yuhuudda waxaan ka celin doonaa wixii hadda ka dambeeya in ay beegsadaan xarumaha tamarta ee iiraan iiraan iyaduna waa in ay joojisaa beegsiga kaabayaasha dhaqaale ee muhiimka ah ee waddamada khaliijka tanaasul yar ayaana halkan ka muuqdaa ayay leeyihiin falanqayaasha oo daroosa arrimahan inahaas ayaa ugu muhiimsan saacadihii lasoo dhaafay xiisadan waad mahadsan tahay xaaris mar kale
التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها waa hagaag waxaan ku guda jirnaa barnaamijka caalamulyoom markan waxaad ku soo dhawaataan dhegaystayaal xalqada sagaali tobnaad taxanaha warbixinadaan ugu magac darnay asiira nabawiyah duruusun oo cibar oo halkan uu ka soo jeedinaya walaalkan mucaad ee dhegaysi wacan لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعاته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوا فآل المصطفى أكرم بآله مريانين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام والسفر
siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahaa khaatamulambiyaa'i waarusul ee kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamaynaan u soconno ee si guudna arrintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al'umma alislaamiya gaar ahaana alxaraka aljihaadiya iyo adaliica almujaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudbo la soo gooyey biidni illaahi tacaalaana aan joogno calaa abwaabi alkhilaafa araashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennan aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh
فآل المصطفى أكرم بآله مريم عمالقة عظام بدين محمد بلغ المعالي على الأعداء دائرة رحاهم بضرب البيض أو طعن العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي تقاة أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال
dadaaladii ballaarnaa ee uu muscab ibnu cumeer radiallaahu canhu ka sameeyey magaalada madiina isagoo kaashanaya dhallinyaradii ansaareed ee islaamnimada qaatay waxay dhalisay in guri waliba oo ka mid ah guryihii ansaarta uu galo islaamka khabarka la xidhiidha in maka lagu dhibaataynayo nebi moxamed salallaahu calayhi wasallamna magaalada gilgilo sannaddii saddex iyo tobanaad ee soo saarista nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam waxyar ka hor moosimka xajka waxaa magaalada maka soo gaaray muscab ibnu cumeer oo ka yimid magaalada madiinatulmunawara waxaa kulan gaar ah yeeshay isaga iyo rasuulka salallaahu calayhi wasallam wuxuuna suubanaha siiyey tafaasiil buuxda oo ku aadan xaalka madiina iyo waxa ka hirgelay dadaallada dacwadeed ee ka socday magaalada markii la gaaray mawsimka xajka waxaa madiine ka soo dhaqaaqay dhowr iyo toddobaatan ruux oo dhallinyaro ah oo ka soo jeeda oos iyo khasraj kuwaas oo markii ay guteen acmaasha xajka kadib xidhiiro qarsoodiha la sameeyey suubanaha salallaahu calayhi wasallam xidhiiradan ayaa horseeday in labada dhinac ay ku heshiiyaan in kulan gaar ah oo xogtiisa aad loo qarinayo ku yeeshaan hogga u dhow buurta alcaqabah ee laga sameeyo dhagaxtuurka koowaad una dhow mina waxaa la isla qaatay in kulanku dhaco xilli habeen ah si looga gaashaanto sirdoonka qureish ee dabagalka ku haya dhaqdhaqaaqyada rasuulka salallaahu calayhi wasallam safarka dhallinyaradii ansaareed ay kaga soo ambabaxeen magaalada yathrib waxa uu ku salaysnaa casiimo adag oo ah in wixii xilligan ka dambeeya aanay suurtagal ahayn in maka lagu sii dhibaateeya nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam ayna lama huraan tahay markan in nebigu uu soo dego madiinatulmunawara jaabir ibnu cabdilaahi oo tilmaamaya ujeedka safarkoodii ay ku yimaadeen maka wuxuu leeyahay waxaan isdhahnay ilaa intee ayaannu rasuulka salallaahu calayhi wasallam fiirsanaynaa isagoo lagu ciirsanayo buuraleyda maka markaas baa waxaa dhaqaaqay toddobaatan rag ah oo inaga dhashay markii aan tagnay mawaasimta xajka waxaan ku ballannay toga alcaqaba halkaas ayaana labolabo iyo mid mid isugu nimid ilaa ay tiradeennu soo buuxsantay halkaas waxaa ka dhacay heshiis diimeedkii ugu muhiimadda badnaa taariikhda islaamka waxaana gacmaha isgeliyey ansaartii ka timid madiina iyo rasuulka salallaahu calayhi wasallam waxaana lagu ballamay in naf iyo maalba loo huro difaaca suubanaha salallaahu calayhi wasallam waxay ahayd baycad iyo alcaqabah ee labaad waxay gogolxaar u noqonaysaa inuu rasuulka salallaahu calayhi wasallam ka soo hijroodo maka soona dego madiina sidaasina ku sagootiyo cahdigii istidcaafka iyo taagdarrida oo uu sahmiyo u noqdo wakhti ku suntan dowladnimo cizi iyo tamkiin xilli habeen ah oo ay shanqartu aad u yaraatay ayaa waxaa alcaqaba soo gaaray suubanaha salallaahu calayhi wasallam oo uu helinayo adeerkiisa alcabbaas ibnu cabdilmutalib waxaana dhallinyaradii ansaareed ay weydiiyeen rasuulka bal waxay bayco kula gelayaan rasuulka nebiga salallaahu calayhi wasallam wuxuu yidhi waxaad bayco igula gelaysaan ismaqal iyo is-addeecid marka la firfircoon yahay iyo marka la caajisan yahayba iyo inaad maalkiinna bixisaan marka aad barwaaqaysan tihiin iyo marka ay xaaladdu idinku adag tahay inaad fartaan macruufka oo aad reebtaan munkarka inaad allaah dartii u hadashaan oo aydan ka cabsan mid wax canaanta canaantiisa iyo inaad ii gargaartaan marka aan idin imaado igana difaacdaan wax waliba oo aad ka difaacdaan naftiinna xaaskiinna iyo carruurtiinna idinkuna waxaad leedihiin janno هذه البيعة بتشوف في نص عند الطبري إدراك الأنصار لأبعادها مبكرا شلون؟
ولذلك أحد الأنصار قال يا جماعة استنوا قبل ما تبايعوا أنتم عارفين على إيش بتبايعوا؟ أنتم تبايعون على حرب الأحمر والأسود من الناس هذا موضوع مش سهل فقالوا نعم رضينا نبايع على مصيبة في الأموال والأشراف الناس مدركة ما الذي سيحل بأموالها وبساداتها وبأنفسها مدركين تماما طيب ما لنا يا رسول الله إذا وفينا قال الجنة نقطة ما في شيء سكت.
ثاني أنا دورت على أكثر من ولا أعرف إذا إذا بتعرف الجنة وسكت تمكين الجنة وسكت موارد يعني أي إنسان اليوم عنده مشروع سياسي يرو... بده يروح يقنع ناس يلتحقوا فيه لابد يقدم لهم وعد شيء يحسن الأمور يحسن الدخل آه، عارف امتيازات.
يوعدهم بشيء دنيوي حتى يوعدهم بمنصب الجنة وسكن هذا هو اللي أنتم راح تبايعوا عليه تشتروا ولا لا ولذلك الأنصار نفس الكلمة هذا معنى عظيم الأنصار هذه ناس بنحب لاحظ سيد من سادة الأنصار سعد بن معاذ هو كان المفروض يكون سيد في قومه ولذلك قبل بدور النصرة وقبل أنه يكون جندي جندي وقبل انه مهاجرين يتقدموا عليه جايين من بلد غير بلده تنازل عن عرش الدنيا الضيق فاهتز لموته عرش الرحمن يا سلام هذا نكران الذات الموجود عند الأنصار والنصرة وبلائهم الشديد لاحقا في القتال هو الذي أسست عليه النقلة الأولى من كوننا نتكلم عن مرحلة مكية ثم لمرحلة مدنية يتسابقون بكل عزيمة يتسابقون رجال في سبيل الله سابقون markii ay ansaartu u dhaqaaqeen inay baycada aqbalaan gacantana geliyaan rasuulka salallaahu calayhi wasallam ayaa waxaa ka dhex istaagay mid ka mid ah raggii dhallinyarada ahaa kaasoo ku hadlay hadal ka tarjumaya fahamka saxda ah iyo aragtida toosan ee uu jiilkaas ka qabay baycaadka iyo ballamaha haddaba kumuu ahaa qofkaasi muxuuse yidhi sideese ugu dambayntii baycadii alcaqaba athaaniya ku dhacday loogana dareemay magaalada maka maxayse tahay cibarka iyo fawaa'idda lagala soo bixi karo dhacdadan huna marka mulaaxada markay halkaas marayso oo baycadii la qaadi rabo ascad binu zuraara ayaa markaas hadlay wuxuu yidhi u kaadiya reer madiinow maanta inaad baycadaa gashaan waxaa ka dhalanaysa in carab dhammaan isku dhacdaan in khiyaartiina la dili doono in seefuhu idin jaraan taa marka inaad maanta qaadataanoo u samirtaan ajarkeena aad qaadataan iyo inaad maaragtay hadda warka caddaysaan arrintan iska dhaaftaan oo hadhow laydin cudaaro waxay dhaheen maya wallaahi laa nadacu haadihi albayca abadan saas marka baycadaas calaa bayina ayay ku galeen marka duruus badan ayaa ku jirta baycadan horta kow waxay ahayd fatxu lfutuuxaat waa bidaayat lfutuuxaat waa nasri ow akbar nasrin oo muslimiintu ay helaan iyo nolol cusub oo dacwadii ay gashay labo waxaa ku jirta baycadan ansaarta iyo fadligooda iyo shaqaday diinta u qabteen waayo iyagaa iska laha mubaadarada in nebiga la soo dhoweeyo oo madiine la geeyo waxaa ka mid ah qodobka saddexaad iimaanka iyo saamaynta uu nufuusta ku leeyahay markii la tarbiyeeyo nebigu sala allahu alay wasalam dadkaas uu la galay baycada wuxuu u ballanqaaday janno kuma dhiiragelin xil iyo maal markii dowladda islaamku ay ballaarato baan xil idin siin doonaa iyo maal ma dhihinin jannu u ballanqaaday waxyaalaha cajiibka oo laga qaatay waxaa ka mid ah baycadan atakhdiidu daqiiq qaabka loo agaasimay si daqiiqa tusaale ahaan toddobaatan iyo saddex rag ah iyo laba dumara oo xilli saqdha ahaa tartiib tartiib u siibanaya kasoo dhexbaxaya shan boqol oo ku dhowaad dad iyadoon la dareeminin qaab nadaamsan loo baxayo hal hal iyo labalabo makaanka la isugu imaanaya waa sir waxaa isla og nebiga sala allahu caleyh wasalam cabbaas oo adeerkiisa laakiin marka aan muslim ahayn cali iyo abubakar oo qaabilsanaa xagga ammaanka meesha hoos baa loo hadlayaa waxaa la doortay hameenka u dambeysay xajka lacalla haddii wax fashilmaan si mashruucusan aan loo dhicisaynin marka dhammaan waxaas waxay ka dhigan tahay taqdiidka loo qorsheeyey biicadan weyn iyo ahamiyadda ay leedahay waxaa ka mid ah duruustan laga qaadanayo bunuuddu say u caddayd iyo wax tamiic ah inaysan ku jirin bunuuddaas masiiriga ah oo nabiga lala gelay sal ly salam kaalinta ay ku lahaayeen dumarku arrimaha diinta ama kaalin dumarku ay ku leeyihiin arrimaha diinta oo waaweyn iyo inay ka qayb qaadan karaan dacwada islaamka u shaqaynteeda marka xaqiiqatan baycada baycat alcaqaba athaaniya waxay ka mid tahay min akbar ataxawulaat fi siira nabawiya sala allahu calayhi wasalam waana manqabo weyn oo ay leeyihin ree ansaar inay rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam waa maka muxaasar ku ah inay maaragtay soo dhoweeyeen dowladdii islaamkana ay u noqdeen ma'wan iyo meel ay ka indhilaaqdo fa jazaahum allahu can muslimiina khayr jazaa sidaanba horay u soo tilmaamnay waxay baycadii alcaqaba athaaniya gogol xaar u ahayd in muslimiinta ka soo hijroodaan magaalada maka soona macsalaameeyaan cahdigii dhibaatada iyagoo galaya wakhti ku suntan cizi iyo tamkiin iyo inay iska yureeyaan ciddii ku soo xadgudubta waxaana arrimahani ay ku caddaayeen qodobada baycada ee uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam tiriyey gaaladii qureysheed waxaa markii ay ogaadeen baycada ee ansaar la gashay rasuulka sala allahu calayhi wasallam kordhiyeen dhibaataynta ka dhankaha saxaabada ridwaanullaahi calayhim iyagoo isku dayaya inay ka fidnayaan diintooda arrintan waxay dhalisay in saxaabadu u dacwoodaan suubanaha sala allahu calayhi wasallam markaas ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu u fasaxay inay ugu hijroodaan magaalada almadiina halkaas oo ay kaga horreeyaan gacal iyo sokeeye la qaybsada dhibka iyo dheefta intaba durbaba waxay saxaabada ridwaanullaahi calayhim guda galeen in iyagoo koox-koox iyo kelikeli ah ka hijroodaan magaalada maka una jihaystaan magaalada madiinatulmunawara halkaasina waxaa ku soo dhoweeyey walaalahooda ansaareed waxay kolonyada hijradu sii socotaba waxay maka noqotay meel ay ku sugan yihiin dad fara ku tiris ah oo muslimiin ah waxaana ugu horreeya nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam iyo saaxiibkiisa abubakar iyo dad aan badnayn oo isugu jiray kuwa uu cadowgu safarka ka mamnuucay iyo kuwa xanuunsanayey inay muslimiintu u hijroodaan madiina ma ahayn tallaabo mar qura la isaga dhaqaaqay ama ku timid xamaasad iyo salfudeed balse waxaa ka horreeya qorsheyn la qorsheynaya muddo dheer iyo faaqidaad guda ballaaran waxaana jiray tallaabooyin uu suubanaha sala allahu calayhi wasallam qaaday oo dhabbaha u xaarayay dhaqdhaqaaqan barakaysan oo qaybo ka mid ahaan ka soo sheekaynay tarbiyada iimaaniga ah ee saxaabada ka heleen qur'aanka ay ahayd inay wax waliba ka hormariyaan diintooda ayaa ahayd midda fudeedka ka dhigaysay wax waliba oo adkaa sidoo kalena maangal ka dhigaysay wax waliba oo lagu tirin jiray mustaxiilaadka dhabtiina in qofku ka tago halkii uu ku dhashay ku koray una boqolo dhul iyo dad aanu garanayn waxay ahayd arrin adag oo ay saxaabadu ku jiireen iimaan iyo casiimo sal adag haddaba maxay ahaayeen tallaabooyinkii ay qaaday quraysh ay kula dagaalantay muhaajiriintii u safray madiina maxaanse ka naqaanaa qisaska halyeynimada leh ay kutubta siyarku ka qoreen mashaahiddii hijrada saxaabadu ku tageen madiinatulmunawara sidee se ansaar uga soo dhalaashay kaalintii soo dhoweynta iyo magangelinta saxaabada ridwaanullaahi calayhim waa kan asheekh cabdililaah oo inoo sharaxaya waxyaalihii asaaliibtii qurayshtu adeegsatay oo ay kula dagaalamaysay raggii muhaajiriintaha baynu wax ka odhan doonaa insha allahu tacaala waxaa ka mid ah arrimaha iyaga ay sameeyeen asluubka loo yaqano dhaqanka loo yaqaano altafriiqu bayna arajuli wa zawjihi wa waladihi inay qoyska kala tuuraan sidii ku dhacday abusalama iyo xaaskiisii umu salama iyo wiilkoodii salama markay hijroodeen ilaah dartii u hijroodeen qoyskaas markay arkeen niman qoyskii reer bani makhsuum qoladii gabadhu ka dhalatay reer bani makhsuum waxay sameeyeen waxay yidhi adigu naftaada garanay gabadhayda xaga ku waddaa bay ku yidhahdeen adigu naftaada waad nagala baxsanaysaaye gabadha xaga ku waddaa markaase waxay sameeyeen hogaankii awrka intay abusalama gacantiisa ka siibeen waxoo kaga qaadeen markaasuu waxaa cadhooday qoladii la odhan jiray banu cabdul asad baa la odhan jiray oo iyaguna wiilka yar baa ka dhashay oo waxaa weeyaan waa qoladii uu ka dhashay abusalama laftiisu markii gabadhoodii qoladii kale ay qaateen reer bani khasuum qoladii ay qaateen baa waxaa xanaaqday qoladii wiilka dhashay wiilka abusalama iska tegey isagu xaaskii iyo ilmihii halkaas naf diintiisu la baxsaday halka markii lagala hadhay labadii xaaskii iyo ilmihii isagu diintiisa la baxsaday madiinu aaday waxaa laisku haystaa waa xaaskii umu salama radiallahu canha iyo wiilkeedii yaraa baa laisku haystaa ee salama ahaa marka waxay leeyihin anaguna wallahi wiilkay kama tegeyno kuwii kalena wiilkiiba xoog ku qaatay weli markay xoog kaga qaadeen gabadha wiilka gacantii baa kala baxday dhibtaasay u geysteen waxay tidhi markaas wiilkii bay ga jiiteen xataa gacantiisay kala baxday bay tidhi marka wiilkii waxaa qaatay banu cabdilasad qoladii abusalama uu ka dhashay iyadiina waxaa qaatay qoladii kale bani muqiira iyaduna qaatay abusalamana waxay tihi madiinu isagu dhaqaajiyay waa naga tegay xaaladdu markuu arkay diintiisu isagu la baxsaday umusalama waxay leedahay waxaana la kala firdhiyey aniga iyo ilmahaygii iyo ninkaygii baana la kala kaxeeyey maalin kasta waxay leedahay waan ooyi jiray meeshaas wiilkiina ma hayo ninkiina iga teg halkaas maalin ka ooyi jiray bay tidhi markii dambe qaar baa xoogaa intuu qalbigu malaha qalbigood u yara dabcay bay waxay yidhaahdeen wartan maad iska dhaaftaan ha iska baxdee ninkeedii iyadii baad kala geyseen iyadii wiilkeedii baad kala geyseen gabadha ma iska dhaaftaan markaase waxay ku yidhahdeen ninkaagii ka daba tag oona dhaaf bay ku yidhaahdeen markaasay banu asadna qoladii wiilka qaadatayn wiilkii iisoo celiyaan bay tidhi markaa ayay waxay rahay safar bay gashay iyadii wiilkeedii keliya weya markan la soco aabbihii hore u tegey wiilkayga baan qaatay bay tidhi markaasaan intaan dhabta ku qabsaday baan waxaan qaatay waxay tidhi yaan meeshii ninkaygu aadiye madiinaa u dhaqaaqay wamaa macii axadun min khalqiillaah wax ila socda waa iyadii wiilkeedii waa meel shan boqol oo kilomitir bay isu jiraan maka iyo madiina oo saxraa oo nolol bahgooya way dhaqaajay diinteeda maaragtay iyo iimaanka ku jira ayaa arrintaas ku xambaarayey ilaahay wuxuu sakhiray nin saxaabi markii dambe noqday markaa laakiin islaamkaba aan ku jirin ninkaa isaga ah ayaa ilaahay u sakhiray ilaaha uu ka gaadhsiinayey madiina weliba akhlaaq fiican aan kula dhaqmay waxay ti markaan daalle xoogaa soconno awrku fadhiisinayaa wuu fogaanayaa aan naga tegayaa markaan haddana hayga gudanno ayuu haddana awrkiibuu rarayaa intuu meel marka anagu anigu wiilkayga meel iska yar fadhiisanno ama geed hoos iska fadhiisanno waxay kaloo adeegsadeen usluub loo yaqaano ikhtidaaf inay qofka ay qafaashaan oo dad muslimiin ahaa oo madiine u soo jirooday inay ay si xeelada ku kaxaystaan oo diin la'aantii iyo maka ku celiyaan taana way adeegsadeen oo arrinta cumar ibnu khadaab baa radiyallahu anhu ka sheekeeya siday nin raggii isaga la soo hijrooday ka mida ay maaragtay u dafeen oo ugu celiyeen maka intay marka hore khiyaamiyeen oo ku yidhahdeen hooyada baa xanuunsanaysa kuu baahan inaad aragto ayay markii awalba dhagartaasi wadeene markuu hagga tegey ayay intay dafeen ay maka ku celiyeen oo waxay ka dhigeen nin ay ku qasbeen diintooda baadilka inuu qaato laakiin ilaahay markii dambe uu ka soo badbaadiyey ninkaas islaamkiisa uu badbaaday waxaa kaloo ka mid ah asaaliibtay adeegsadeen iyo dhaqamada xunxun ay adeegsadeen alxabas dadkeena meel ku xidhaan qofkii diinta islaamka galay isagoo maka jooga ay ka cabsadaan inuu madiine u hijroodo xabsiga ayay dhigi jireen arrintaasna waa arrin ku dhaqmeen bay ahayd oo rag badan bay ku ururiyeen xabsiyada ku ururiyeen saynan u hijroon oo diintooda maarata ugu badbaadin dhaqan kale xuna ay sameeyeen wuxuu ahaa qofka in xoolihiis oo dhan ay ka reebtaan oo qof kastoo hijroonaya wax maala ma qaadan jirin suhayba ruumi markuu goostay inuu hijroodo xoolihiisii ayuu meel ku qarsaday wixii dahab iyo alaab uu haystay marka isagu carab asliga weeye laakiin ruumi waxa loogu bixiyey nimankaasula dhaqmay reer ruum bula dhaqmay nimanka shaam degana soo noqodkiina isagoo keligii yuu soo noqday wax xoolaa wadan ayuu diinta qaatay oo maka ku soo noqday markaa markuu xoolo uu yeeshay ayay maarata ku xumaadeen inuu xoolihii kala tago suhayb radiallahu canhu hijradiisu diintiisa xoolihiisa ku badbaadsaday niman baa ka daban yimi hubaysan oo kooxa markaas waxay ku yidhahdeen naftaada haddaad nagala tagto xoolahaaga nagala tegi mayso xoolihii aad ka shaqaysatay mako yaan u baahannahay haddaan xoolahaygii idin siiyo dhammaantood idinka tago ma iga tegaysaan haa bay ku yidhaahdeen markaasay ka hareen nebiguna aad buu ugu bogaadiyey ninka la yidhaahdo suhayb arruumi markuu arrintaas sameeyey nebigu sal ly slam markuu arkay uu soo galay madiina oo u warramo yidhi xoolihii o dhan bay igala hadheen nebigu wuxuu ku yidhi abaa yaxyaa rabixal baycu abuu yaxyow gadashada xoolaha naftaada ka gaday diintaada ku gadatay xoolahagi waa tijaaro maaragtay naajaxday oo ribix aad ka heshay weeyaan guryihii soo dhoweeyey muhaajiriintii ka soo hijrooday maka guryihii madiina ku yaallay oo soo dhoweeyey rag badan baa soo dhoweeyey laakiin waxaa laga xusaa gurigii loo yaqan ninkii la odhan jiray mubashir ibnu cabdilmundir oo meesha qubaliyaa ku taalla madiina darafkeeda ah rag badan buu soo dhowey muhaajiriin soo dhoweeyey iyo dumarba waxaa raggaa ka mid ahaa cumar ibnukhadaab raggii ku soo degey iyo ehelkiisoo ka daba yimi xaasaskiisoo ka daba yimi cumar iyo ibnatu xafsa xafsa bintu cumar iyo sawjkeedii iyo ninka loo yaqaana cayaash ibnu abi rabiica raggaasoo dhan qoyskaasaa soo dhoweeyey gurigii isagana daaru khubayb ibnu asaaf nin la odhan jiray isaaf isaguna raggii saxaabada soo dhoweeyey baa ka mid ahaa ragguu soo dhoweeyey waxaa ka mid ahaa dalxa ibnu cubaydillaah dalxa ibnu cubaydillaah ibnu cuhmaan wa ummahu iyo hooyadii iyo suhayba ruumi raggaasaa ka mid ahaa bani najaar guryahoodana waxaa ku soo degay oo ay soo dhoweeyeen iyaguna rag badan oo cuhmaan binu cafaan iyo gabadhii xaaskiisii ruqaya bintu rasuulilah baa ku soo degey saasay reer madiina loo soo dhoweeyeen waxaad arkaysaa markaa muhaajiriin nimankii reer quraysheed ee dadkanu ka dhasheenna say ula dhaqmeen xumaantooda dadkii ay markaa wax nasiba ka dhexayn oo reer madiine ahaa oo ay ku soo degeenna say u soo dhoweeyeen waxaa kuwanna ay u dilayaan u dhibayaan oo hijradooda u dhibsanayaan diin baa kala geysay kuwan reer ansaareedna waxay u soo dhoweynayaan waxaa mideeyey oo walaalo ka dhigay tawxiidka iyo iimaanka ay ilaahay rumeeyeen baa ka dhigay
بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي توقات أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء silamid ah iskudayadii hore quraysh way ku guuldaraysatay inay hor istaagto qulqulkii saxaabada ee ku wajahnaa magaalada madiina waxayna ku baraarugtay inay halkaas ka soo bixi doonto awood xoog leh oo halis ku ah qiyaankooda iyo jiritaankooda sidaasi darteed waxay ku dhaqaaqeen tallaabooyin hor leh oo ay u arkayeen inay ku carqaladayn karaan isbeddelka cusub ee gashay dacwada islaamka haddaba maxaa ka mid ahaa tallaabooyinkaas waxaan ku faaqidi doonnaa xalqada labaatanaad ee taxanahan oo ah xalqada ugu dambaysa ee moosimka koowaad ee taxanaha assiira annabawiyah duruusun wa cibar ee aan ku soo qaadannay marxaladdii maka oo keliya
رضا الرحمن غايات مبتغاهم به شملوا ففازوا بالنوالي تأسوا بالمشفع يوم حشر وساروا خلفه في كل حال سلام من إله العرش دوما عليهم عد حبات وهجاج barnaamijka caalamulyoom oo aad ku dheeysasteen qodobo kala duwan maanta waanaga intaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ramadaan mubaarak
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى